iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin maalmihii iyo habeenadii taga magaalada muqdisho ay ka waday howlgalla ay ku beegsanayso xarumaha maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada ayaa xalayna waxaa diiwaanka lagu soo daray burcadda iyo ciyaal weerada kuwaas oo horay loogu digay laakiinse baaqii loo jeediyey iska dhiga tiray howlgallo kala duwan ayaa xalay waxay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kuwa oo lagu dilay burcad iyo ciyaal weero mid ka mid a howlgalla xalay muqdisho ka dhacay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda cali turcaaye oo ka tirsan degmada yaaqshiid waxaanay ku beegsadeen goob xarun ahayd tuugada iyo ciyaal weerada calaqa iyo maandooriyaha noocyadiisa kalena ay ku isticmaali jireen kana soo duulaan tegi jireen markay doonayaan in dadka shacabka ah ay dhibaateeyaan howlgalkan waxaa mujaahidiintu ay ku dileen afar ka tirsanaa ciyaal weerada iyo tuugada sida xogta aan ku helnay howlgal kale ayaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda goday oo ka tirsan isla degmada yaaqshid waxaana howlgalka oo ikhtiyaal ahaa ay ku beegsadeen goob xarun u ahayd ciyaal weerada iyo tuugada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay halkaa ku dileen saddex nin oo ku jiray tuug caan ka ahaa degmada yaaqshid ka oo lagu magacaabi jiray xasey taasi waxa ay tirada dhimashada ka dhigaysaa ilaa iyo toddoba isugu jirta burcad iyo ciyaal weero howlgal saddexaad oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen isla degmada yaaqshid waxay ku beegsadeen guri ku yaalla xaafadda jungal ka oo lagu iibiyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan laguna tunto gurigan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerareen ayaa xilliga la beegsanayay waxaa ku sugnaa amaba ku jiray dad isugu jira rag cabtooy ah iyo haween jirkooda ka ganacsada waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh balse tiro rasmi ah lama hayo isla magaalada muqdisho xalay waxaa weerar lagu qaaday hotel ku yaalla goobaha ay ku xoogan tahay dowladda federaalka ah oo ay canshuur ka qaado laguna tunto ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay beegsadeen hotelkan oo ku caanbaxay fisqiga iyo faaxishada kaasoo lagu magacaabo hotel booshe kuna yaala agagaarka sooba ee magaalada muqdisho wuxuu ku yaallaa goob aad loo ilaaliyo waxaana ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la beegsadeen qaraxyo hoteelkan ayaa wuxuu ahaa hotel lagu tunto waxaana xilliga qaraxyada lala beegsanayay ka socotay faaxisho amase tumasho howlgallada xala dhacay iyo kuwii ka horreeyey ee la midka ahaa waxay dignin u yihiin dadka kale ee ku howlan waxyaabaha allaha uusan raalliga ka ahayn sida tumashada burcadnimada iyo iibinta maandooriyaha noocyadiisa kala duwan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay aad ugu faraxsan yihiin tillaabooyinkan ay qaadayso xarakada shabaabulmujaahidiin ee ay ku beegsanayso burcadda ciyaal weerada dadka sinada ka beec mushtara iyo kuwa maandooriyaha iibiya intaba